haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan intiina la socotaba waxa aynu ku guda jirnaa bisha rabadaan ee barakeysan oo bilow ah isbuuceedii ugu horreeyey toddobaadkan waxaa barnaamijka aynu intiisa badan ku eegi doonaa waxyaabaha soomka jebin kara amaba waxyaabaha muhiimka u ah iyadoo ay kusoo beegmaysa xilli dhinaca kaleeto xanuunka covid ka guud ahaan caalamka uu si ba-an sanadkan u saameeyey sidoo kaletana waqtiyadii tallaalka la qaadanaya ay kusoo aadan tahay haddaba waxaa barnaamijka aynu su-aalo ku salaysan arrimaha soonka ay dhegeystayaasha weydiin doonaan sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim oo loo yaqaana sheekh axmed taajir oo isagu ah imaamka masjidka ummatul islaam ee isagu ku yaala magaalada minneapolis ee gobolka minnesore dalkan mareykanka sheekh axmed taajir soo dhowo ugu horeyntii aad ayaan ugu faraxsanayn aan barnaamijka ugu marti qaaday zaaraca baan u dhowahay adiga iyo mahada v o ed iyo dhegeystaayaalkana waadin salaamaya asalamu calaykum wacalaykum asalaam inta aanan bal la gaarin inaan su-aalaha dadka dhegeystayaasha kugu soo fasaxo haddaan aniga ku weydiiyo guud ahaan dalka maraykanka sanadkan gaar ahaan gobolkaa joogtada minnesora soomaali badan ay degan tahay caqabadaha covid ka iyo bal waxaad iiga warantaa sida uu saameynta ugu yeelan karo rabadaanka xilligan waqti la qaadanaya tallaalkan uu kusoo aaday zahray su-aasha ay weydiisay oo covid iyo saameyntiisa waan usoo laaban doonaa waxaan rabaa inaan ka horeeyo inaan ka horreysiiyo inaan muslimiinta meel kastoo joogaan ku dhaho daafaha adduunka ramadaan mubaarag bil barakaysan rabbi subxaanahu wa tacaalaa kuwii bishaas ka faa'iidaystaa cibaado ku camiraa ee ilaahayna raxmadiisa ku hela allaha naga dhigo walaalayaal kelmadda soom haddaan marka hore macnihiisa isla qeexano soomku waa in qofka muslimka ah waa inuu ka fogaado joojiyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wixii la halmaala sidoo kale arrimihii gobasha iyo qoysnimada iyo wixii la halmaala waa inuu ka fogaado oo ka dheeraado laga soo bilaabo aadaanka salaada subax hadba qofku meeshuu joogo ilaa laga soo gaadhayo aadaanka salaada maqrib waase inuu ilaahay darti uga fogaado markaasuu soomkaasi noqonhayaa kii ilaahay dembidhaafkiisa lagu helayo naxariista lagu mutaysan baaburayaan jannada laga galayo zaaray waxaan la soconnaa ama kulligaanba soomka waajibnimadiisa ilaahay kitaabkiisa baa lagu qeexay sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa cadaynhaysa culimada muslimiintuna heshiis bay ku yihiin qur-aanku wuxuu leeyahay fii suurati albaqara yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum usiyaam war muslimiinay waxaa laydinku faral yeeloo dusha laydinka saaray soomka bisha rabadaan baa looga jeedaa isla aayad kaloo ka dambaysa wuxuuba leeyahay markii aayadda la soo waday faman shahida minkum ashahra qofkii idinka midoo bisha rabadaan gaara falyasumhu waa inuu soomaa waajib wayaan culimada muslimiintuna waxay ijmaac ku yihiin oo heshiis ku yihiin in bisha rabadaan soomkeedu uu fariida yahay saa daraaddeed ba zahray si aan walaalada aan farta ugu qeexano oo su-aalaha iman doona ay ugu faa'iidaystaan soomka bisha rabadaan oo nusuustaasi ay waajibisay wuxuu ku waajibayaa qof kastaoo toddobadan qodob laga helo dhammaantood ayuu soomka bisha rabadaani waajib ku noqonaya kow waa inuu qofku muslim yahay qof aan islaam soo gelin waajib kumaha sababta diintiiba kuma jiro laba waa inuu qaangaar yahay qof caruurahoon weli qaangaarinna soomka lagama rabo saddex waa inuu caqligiisu buuxo qof dhimarkiisu dhimarkiibaa ka dhiman ama waalan oo waashay soomka lagama rabo sidoo kale afar weeyaane qofkaasi waa inuu yahay qof magaaladiisa iyo carigiisa ku negi oo safarhayn qofka safarkaahi rabadaanka wuu iska afuri karaa wuuna soomi karaa sidoo kale qodobka shanaayo waa asixa fayoobaan waa inuu yahay qof caafimaad qaboo fayow laakiin qofka xanuunsan haya uu afuri karaa wuuna soomi karaa qodobka lixaad waxaa weeyaan waa inuu qofku soomka awoodi karayo alqudara hadduusan awoodi karin dadka waayeeladu aada u waayeelay iyo dadka xanuunada aan laga bogsoonin qaba oo daawo ku noolkaa iyo marmar dumarka uurka ama ilmaha nuujiya marmar qofka awoodi karan soomka waa inuu awoodi karaan ka wadaa qofkaan awoodi karin ma soomi karaan waa iska afuri karaan ugu dambayn saaray waxaa ugu dambaysa gabadhuhu waa inaysan macduur ahayn hadday gabadhu macduur tahay ama umul bay ku jirtaa ama gabadhii waa macduur weeyaan bisha rabadaan maba soomi karto xilligaa waajibkuma aha hadhown bay maalmihii qadaynaysaa intaasaan saaray ugu talagalay inaan kusoo hormariya haddaan su-aashii u salaabtay saara xanuunkan covid nineteen kolle saamayntiisu waa iska buuxdaa laakiin markii la barbar dhigo sanadkii hore twenty twentyga markii la barbar dhigo anag annagu maraykan ahaan aad baan u fiicannahay sanadkii hore gebi ahaanba masaajidadu way xidhnaayeen meelo fara badan oo qurbad ah laakiin sanadkan guud ahaan cariga maraykan masaajidadu way furan yihiin tiradii un baa la xadiday muddadiina waa la xadiday laakiin zaharaay sanadkan muslimiintu maraykan ku nooli masaajidadii way yimaadaan laakiin weli saamayntii dadkii faraha badnaa ee iman jiray iyo khushuucdii iyo codkii dheera ama qaradii dheereed oo khushuucda badnaydii waa lasoo gaabayey marka saamayn fara badani way jirtaa laakiin sanadkii hore markii labarba dhigo zaaray alxamdulilah waa hagaag sheekh axmed taajir barnaamijkan saan horey kuugu sheegayba dhegeystayaal badan ayaa rabo inay dhinaca diinta iyo rabadaanka iyo kaaga faa'iidaystaan marka dhegeystaha ugu horeeya ayaan soo qabanaya ayaga ayaana fursadda siin lahaa maadaama dad badan ay kasoo jawaabeen dalabkeenii magacii waa maxamed daahir keenaan waxaan joogaa zurich switzerland sheekh waxaan weydiin lahay ilkaha markii oo la rumaysanayo ama la cadayeysanayo dhiig ah kasoo baxa marmar marka dhiiggaas haddii uu dhiig badan yahay oo dhiig badan qofka kasoo baxayo haddii uu yahay muxuu u dhibayaa soonka yani qofku uu rumaystay mar walba uu rumaystay dhiiga ka imaada ilkihiisa marka dhiiggaas kasoo baxayo hadduu dhiig badan camal uu yahay maxaa maxaa la dhaha ii sheegay oo soonka u dhibaya sheekh intaasaan weydiin lahay waa mahadsantihiin
zaara israa'iilku waa mahadsan yahay kheyr allaha siiyo waa su-aal wax fara badan la weydiiya culimada waana loo baahanyaa qofku inuu iska ogaado soomkiisa waxaa dhaawacaya waxaa weeyaan dhiigu bixaddi daatihi soomka ma jebiyo qofka marka ilkaha loo nadiifinayo dhakhtarka uu tago hadduunse dhiiga liqin dhiiga waa laga soo shubaa mishiin baa kasoo dhuuqa hadduunse dhiiga liqin markii uu dhameeyo hawsha ay dhameeyaan uu iska luqluqanhayo soomku waa jiraa laakiin hadduu dhiiga liqo kaasi waa masalo gala soomkii soomkiisa dhib baa soo gaaraya wabilahi tawfiiq waa hagaag magacaygu waa cabdiraxiim kaahin cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya waxaan salaamaya markii ugu horeyso sheekha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a marti ku ah ee bahda v o a anoo uga mahad celinayo fursaddan qaaliga ay siiyeen waxaan jeclahay sheekha inaan weydiiyo saddex su-aal oo midda ugu horeyso ay tahay sheekha toobinka soonka ma jibiyaa xadiiska bukhaari uu wariyey oo uu leeyahay nebiga sala allahu caleyhi wasalam baa wuxuu istoobay isagoo sooman haddana riwaayadda qayb ka mid a leeyahay nebigu isagoo xarman ayuu istoobay xadiiskaasi daliil ma u noqon karaa in qofka isagoo sooman uu istoobi karo ama qaybta dambe ayuu leeyahay oo ah in nebiga sal alay salam isagoo xarman uu istoobay waxaan kaloo sheekh weydiin lahaa su-aasheeda labaad waxay u dhaceysaa sheekh madida soonka ma jebisaa su-aasheeda labaad su-aasheeda saddexaadna waxay u dhaceysaa sheekh waxaan badanaa sameeyaa on kasoo daahaa salaada cishaha iyadoo sheeka maxaan ku raada salaada qiyaamuleilka iyo taraawiixda isagoo markaasi galay baa lasoo koobsadaa marka anigoo fulinayo oo ka faa'iidaysanay dardaaranka nebiga xadiiska nebiga oo aman qaama ramadaanan iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambi qofka ramadaanka istaago oo dhammaysto weliba intuu la bilaabo imaamka la dhammaysto dembigiisa horeykiisa dambe waa la dhaafaa anoo taasi jecel inaan ka faa'iidaystaan waxaan sameeyaa cishihii baan dib dhigtaa kadib taraawiixdii baan sheeqa la xirtaa markaan la dhamaysto taraawiixda oo witrigii aan tukana kadib baan cishihii maxaan ku rahaa dib ka tukadaa marka arrintaas ma arrin sax ahbaa mise waxaa munaasaba inaan cishaha hormariyo kadibna aan taraawiixda maxaan ku rahdaa aan aan aan tukado sidoo kale sheekh waxaa weydiinayaa haddii hal haween oo kale taraawiixdii ku dhaafto xadiiskaasi dadkuu ka hadlaya ma soo hoosgelaysaayo dembigaadi hore ama dembigaada maldhaafi ama haweene ay ku dhaafto dee waa salaad sunna ah mise waxaa la rabaa soonka oo dhan inaad haween kasta u istaagto qiyaamuleylkaasi oo dhammayst sidaas baa maxaan ku rahdaa dembigaada hore iyo dembigaada dhaaf lagu dembigaada hore iyo dembigaada dhanba lagu dhaafayaa sheekha aad baan u salaamayaa iyo bahda v o a asalaamu calaykum calaykum salaam waad mahadsan hay sheekh dhegeystahaasi maxaad ku oran lahayd masaa'ilka cabdiraxmaan su-aashiisa waan maqlaynaa khayradaas iyo dhowr su-aalood ayuu isdaba dhigay waa tan tashee hore oo xijaamada ama toobinta waa xadiis laga hadlo aad ba looga hadlaa laakiin markii laysku celceliyo culamada muslimiinta guud ahaan waxay qabaan toobinku soomka ma jebiyo saa daraaddeed baa qofka sooman dhiigana waa lagu shubi karaa dhiigana waa laga qaadi karaa marka in qofkii dhiig laga qaadi karo xadiidkaasaa loo deliishadaa maadaama qofka isagoo sooma dhiig laga qaadayo waa toobinkii oo kale marka guud ahaan soonka bisha rabadaan qofkii dhiig waa lagu shubi karaa dhiigna waa laga qaadi karaa isagoo axaadiista guud ahaan loo deliishanayo madi waxaa weeyaan madidu dadka aan yar aqoonin waxaa weeyaan shahwadu ama manidu waa tan ilmaha laga abuuro qofka hadday iskii uga soo baxa shahwadu isagoo iska jiifa ama riyoon soonku ma jebayo laakiin madi ama wadi dhacaanka qofka markuu dareenkii soo kaco haddana uu hoos u soo laabto dhacaanka ka soo baxaya kaasaa laga cabiraa medi iyo wadi waa nijaaskaadidoo kale qofkii waysada ka jabaysa waa kaadidoo kale istajiin baa loo baahan yahay wadida iyo wadi iyo madi midkoodna soonka ma jebiyo laakiin salaada jebiyaan amaa manida oo shahwado ilmaha laga abuurayo qofka hadduusan qaab gacanta iskaga keenin amauna qaab kas iskaga keenin ee dar alleh shahwadii oga timid soonka ma jebinhayo waat ama qiyaamu leylkiiyo taraawiixeeda guud ahaan qofku hadduu soo dadaalo oo ka soo gaadhay jamaacadii ka soo gaadhay qiyaamu leylkii uu la yimid insha allahu xadiidka wuu soo hosgelayaa dadka khayrka badan loo ballan qaaday baan ilaahay uga rajaynaa inuu kamid noqdo wabilahi waayahay n dhegeystayaasha kale bal intaanan u gudbin xilligan rabadaan ee lagu guda jiro oo maaragtay n dadka muslimiinta ah laga rabo inay m- e, maxaa la dhahaa rabadaankooda ilaaliyaan waxyaabaha ugu waaweyn ood is leedahay waa muhiim in qofka muslimka ee sooman uu iska ilaaliyo maxaa ka mid ah
horta horta waxyaabaha soonka jebiya waa inuu ka fogaado arrimo waxaa jira soonkiisa waxaa jira jebin baa jira gebi ahaanbaba tusaale ahaan saan sheegna tilmaamtii qofku cuntadii iyo cabitaankii iyo gogashii kuwa soonka way jebinayaan khilaaf la-aan waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado wax kasta oo beentii iyo xantii iyo wax kasta oo soonkiisa dhaawacaya ama inuu jebinba ay qaar kamida leeyihiin waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado qofku wakti dhumiska iyo dayacaada inuu la yimaada ee wax kasta oo loo yaqaan wakti dhumis ama soonkiisa dhaawacaya inuu ka yimaado zaare waa waa muhiim khayrkan uu ku dadaala xumaantana ka fogaado wabilahi towfiiq waayahay sheekh waxaan dib ugu noqonayaa dhegeystayaashii mid ka mid a n walaal magacaa ku bilow soo dhowow halkaad joogtid iyo su-aashaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdulqaadir maxamuud ku magac dheer cabdulqaadir soomaali waxaan joogaa waddanka germany waxaan rabaa barnaamijka inaan sheiqa weydiiyo waxaa jirto arrin gabar ila dhalatay oo walaashay ah sanadkan ramadaan ahaan way qaan gaartay da ahaan laakiinse broblem waxaa jiro caafimaadoo qof xanuunsan waayey oo maaragtay ilaa iyo ilmanimadeedii ilaa iyo halkan afar iyo tobankaa sanaba xanuunsaneed dabiib iyo maaragtay dhakhaatiir iyo daaweyn lagu waday aqli ahaanna qof ma ahan aqligeedi maaragtay sidii qof weyn oo da-deedii ka turjumayso marka maadaama ay qaangaarna noqotay ayna xanuunsan tahay waxna aysan kala garan maaragtay aqligeedu dee ilmo yar camal oo u shaqaynayo sidee marka shiiqow gabadhaas soonkaas maaragtay loo wajihi karaa maxaa nagu waajiba famil ahaan maadaama gabadhii qof soomi kara aysan ahayn oo ay xanuunsan tahay waxba kala garan soon iyo waxaas aysan kala garan
cabdilqaadir waa mahadsan yahay cabdilqaadir soomaali Eh, su-aasha waxaan u malayn waxay soo hosgelaysaa markaan ka hadlayna shuruudaha soonka waajibiya waxaa ka mid ahaa waa in qofka caqligiisa uu joogo caqliguna waa herar weeyaan marka haddii qofka dhimirkiisa uu maqan yahay oo dadka waalin waalan lagu tirinhayo kategoriga uu gelayo dee qofka waalana caqligiisu aan dhammaystirnayn qofka soom iyo salaatoona kuma waajibayaan laakiin xagga caqliga waxaa mudan fasalu ahla dikri in dhakhaatiirta la weydiiyo qofkani makhaanada dadka waalan baa lagu darayaa mise weli caqligiisii waxbaa ka jooga markaa takliiftii halkaa ka soo baxdo wabilahi tawfiiqi allah bogsiyo waa tahay sheekh isla dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa dhegeysto kaleetoo dalka kenya joogo ayaa isna aada noola soo xiriiray bal walaal soo dhowow magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada sheekh axmed taajir aada u hayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa isaaq waxaan joogaa wajaar waqooyi bari kenya sheekh waxaan weydiinay xiliyadan oo coronaviruska ay jirto in la qaadan karo jaabka ama tallaalka covid nineteenka iyo in kale v o a aada iyo aad baa u mahadsantihiin iyo saara cabdi waad mahadsantahay adiga asalaamu calaykum waad mahadsantahay adigana sidoo isxaaq waad kale mahadsan tahay walaalkay soo dhow adiguna haa tallaalka waa la qaadan karayaa diinteennu waa diin sahlan yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra tallaalku waa la qaadan karaa tallaalku waxyaabaha soonka jebiya kuma jiro irbadaha nooc kasta ay ka mid yihiin iyo tallaalka qaybahooda kala duwan waa la qaadan karayaa ama ha noqdo xanuunkan iyo musiibadan joogta ama tallaalkii caadiga keliya waxaa laga soo reebayaa irbada nafaqada leh oo qofka qada u noqon karta iyo casho ama qoreeco kaloo qofka lagu nafaqeeyo Mm, markii irbada faleebada loo yaqaano markii laga reebo dhammaan irbadaha kale kala duwan iyo tallaalada kala duwani soonka ma jebiyaan inay qaataan muslimiintuna waan kula talin qofkii awoodi kara xanuunka daraadii oo tallaalka heli kara inuu qaataan kula talin anigan axmeda waan soo qaatay khamiistii hadda u dambaysay hal maalin ka horba tallaalkii labaa soo qaatay anoo soomana soo qaatay wabilahi tawfiiq waa tahay sheekh axmed taajir waxaa jirta in rabadaankan uu kusoo beegmay xili masaajidada ay xiran yihiin sidoo kaleeto dadka eh, intooda badan cibaadooyinka waqtiyada loogu talagalay taraawiixda saacado badan ayaa lagu bixin jiray masaajidada hadda wixii ma jiraan en, sidee ayaa masaajidada hadda masjidkaada adigu en, ummatul islaam ee eh, ka tahay imaamka iyo kuwa kale lamidka gobolka minnesota sideed ku maareysaan zahra horta horta dhinac xaggan iyo dadkii cibaadada u iman jiray waxaa bishaara ah Ee, sida qur-aanku tilmaamaya xadiidkuna seeqaya xanu tilmaamaya waxaa bishaara ah in dadkii daaca la jeclaan jiray ee khayrka iman jiray oo inay salaabaha iyo tabarucaadka iyo khayrkii ducooyinka kasoo qayb galaan biyuutullahi jeclaan jiray laakiin ay duruuftu ka xayartay waxaa loo qorayaa binasi alxadiidi markii qofka uu caafimaad qabay markii uuna safar ahayn wixii loo qori jiray oo oo kaa loo qoriya maadaama rasuulku ilaahay qofka musaafirka ah markuu safar ku jiro iyo qofka xanuunsan markuu xanuunsan yahay daacadii cibaadaadkii uu ka gaabiyo uuna qabsan karin waxaa loo qorayaa markii uu caafimaad qabay iyo markii uu gurigiisa ku nagaa camalkuu qaban jiray oo kalea loo qoriyaa marka waxaa bishaara ah dadka masaajidadu ka xiran yihiin ama guud ahaan tiradii laga xadiday oo laga xayiray khayrkii korona ka hor loo qori jiray ayaa loo qorayaa ama xagga zaari xagga maaraynta kale kole horta dadkii ee dadkeena jooga oo kale qurbaha waa la cabsanayaa inta badana masaajidadii kood baa lagu soo galaa Ee, lambar baa lagu soo galaa laguna baxaa banaankiina security baa jo- baa jooga xagga culeysyada iyo kharashaadkiina kolley aba waa dareemaysaa xarumuhu waxay ku taaganayaan boqol kiiba boqol dadka muslimiinta ee soo camira ee ku tukada unbaa maarayn jira kharashaadkooda haddana maca daalika dadku weli way ka warqabaan si ay noqotaba xarumihi way ka warqabaan xagga maaraynta Mm.
culeysaadkii jiray wajazaakum allah khayr baraka allah fiikum waa tahay sheekh aad baad umahadsan tahay dhegeystaha kaleeta ayaan jeclaan lahaa bal inaan khadka kusoo leexiyo asna walaal soo dhowow bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shiiqa waan salaamaya shaama taajir iyo sidoo kale daadejyada barnaamijka Een, magacaygu waa maxamed saadir cabdi xaashi shallayste waxaan kasoo hadlayaa soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe Een, shiiqa waxaan weydiinayaa su-aasheeda ramadaanku waxay tahay een, shiiqow maalin ayaana aan tusaale oo kale maalin dhan ayaa soonkaygu fasahaaday ay si to si kas ah marka maxaa igu waajibaya ama maxaa la iga rabaa oo la iga baahan yahay anigoo sooman ayaan si kas ah us u afuray een, oon u fa- u fasahaadiyey soonkaygii ama jimaac ha ahaato ama s- khayruljimaac marka maxaa igu waajibaya
qof kastoo muslim oo sooman haddii soomkiisa si ula kaca uu u jebiyo maxay tahay waxa waajibayo ha zaara ismaaciilkaas uu sheegay maxamed waa suu sheegeen horta soomka aan laba u kala qaadno hadday tahay jamaaca waa kiis aan usoo laabta laakiin hadduuna jamaaca iyo gogolgal ahayna si kala kasab u jebiyey horta qofkaasi waxaan leeyahay daruu suubiyey ilaahay diintiisa ku xadgudbay khaladkaasoo galay allaha uga tabad keeno maalintiina ha soomaaliya waa qofku markuu soonku si caada kaski uu isagu jebiyo laakiin hadduu gogol ku jebiyo hadduu gogol ku jebiyey xaaskiisii uu ku jebiyey qofkaasi khaladkii hore mid kasii weyn buu galay sidoo kale allah u toobadkeena waa kow maalintiina waa inuu qalayaa saddex kafaara laga rabaa ah kafaara cudma oo looga jeedo inuu laba bilood oo xidhiira waa inuu soomaa lixdan maalmood oo xidhiir ayuu soomayaa hadduu kari waayo wax keenaba lixdan miskiin ayuu quudinayaa labadaasunbaa maanta jooga cid waraqabaa jiri jirtay laakiin maanta adoon xoreen ma jireen ama lixdan maalmood oo xidhiirabaa lagu ganahayaa inuu soomo haddii wax dhacaba caafimaad darriya arrimo kale uu kari waayo lixdan miskiin raashinkood buu bixinayaa waxaan leenahay muslimiintu ha ka fogaadeen inay soonka si ulakaca u jebiyaan ama gogola ku jebiyaan labadaba waa khalad allaha loo toobadkeeno wabilahi towfiiq waa tahay sheekh mataajir su-aasheeda ugu dambaysa anaa jeclaan lahaa bal inaan haatan ku weydiiyo tobankan cishe ugu horeyso bisha rabadaan ee hadanba haatanba aan ku dhex jirno maxay ka dhigan tahay waa maalmo nooceeya zaara culimada qaar kamida waxay dhahaan tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe saasay u kala qaadaan kolley guud ahaan bishani waa bil raxmada zaaray waa bil dembi dhaaf waa bil naxariis waxaan dhihi lahaa dardaarankay ugu dambeeya maadaama bisha guud ahaan ay tahay bil khayr tobanka dambena si gooni ay sii tahay kolley xilligeeda la gaari doonaayo waxaan dhihi laha zaaray anoo ka faa'iidaysanaya idaacadan telefiyowaya sharafta badan waxaan dhihi laha walaalaha sharafta badan ee soomaaliyeed horta bishaas aynu soomkeeda iyo waajibkeeda ku dadaalo si aan dembi dhaaf iyo naxariis u helno waxaan ognahay cagayga ay degaan soomaalidu meel kastoo gees africa ku yaala abaare xun baa ka jira xaqiiqatan baa ka jira aan dadka walaalada ee abaaraysan aan isu naxariisanno dadka taarta daran iyo agoonta iyo masaakiinta aan isu naxariisanno qaraabada ha la xidhiiriyo zakaatulfidriga waa lasii bixin karayaa maadaama xilli kastaba la bixin kara bisha rabadaan haddana xilliganka baahi baa jirta zakadana lasii bixiyo zakaatulmaalkana in la bixiyo qofkii xilligan oo kale bixin jiray ha lagu dadaalo guud ahaan bishantada iyo abaaraha isku soo beegma iyo oonkaa jira in khayrkaa kale lagu dhex camiro qur-aanka akhriskiisana mar kastaba la badiyo arrimahaasaan zaara walaalada hawada aan kala wadaagaraa wabilahi towfiiq sheekh axmed taajir rabadaan mubaarak aad ayaan kugu mahad celinaya wakhtigaaga zaaraa sidoo kale adigana baarka la fiiq kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam ee ku yaala minnesora wuxuu marti iigu ahaa barnaamijkeenan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo intiisa badan aan siinay asbuucan in wax looga weydiiyo culimmada arrimaha la xiriira soonka iyo waxyaabaha faa'iidooyinkiisa ah waxa reeban iyo waxa ay tahay qofka muslimka inuu ku dadaalo barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonana dhammaanteen ba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo